kulanti wacanan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee idaacadda v o a waxaanu ku bilownay xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee uefa champions leaga kulankii ugu weynaa oo natiijadiisa aada loo wada sugayey ayaa dhex maray kooxaha man city iyo bayer munikh citizenska oo guul weyn ka gaartay bayer munikh lugta koowaad wareega sideed dhammaadka tartanka uefa champions leaga kadib markii ay ku xasuuqeen saddex gool iyo waxba kooxda reer jarmal ee bayer munikh haddaba maxaa sababay guuldarrada qaraar ee man city ay dhadhansiisay bayer waxaa ka jawaabaya liibaan cabdiwarsame oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho bayerna waxay kamid ahayd kooxa awooda badan kula xilligaani qaaradda yurub waxaana ciyaartaas lagu saadaalinayay gool iyo gool laba gool iyo gool ama sidoo kale laba iyo laba in ciyaarta ku dhammaan karto balse waxaa soo baxday natiija midaasi ka bedelan haddiiba saddex lagu dhuftay kooxdii bayer munikh inta badan waxaa jirtay in ciyaartan ee ciyaar markaasi miisaan culus oo aada loo ciyaaro ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen labada kooxood laakiin sababo waxaa jiro ee loo saadaali karo in kooxda bayern munich saddex gool iyo waxba looga badiyo midda koowaad waxay tahay daafacyada ama ciyaartooyda kooxda kubadda cagta bayer ayaa waxay sameeyeen qaladaad kala duwan gaaraan daafac ayaa wuxuu sameeyey in kubado markaas isku dhiibaan qaladada ay lahaayeen ay ka dhex faa'iidaystaan xidigaha manchester city midda kale waxay ahayd tababaraha oo ku cusub kooxda dhowaan loo dhiibay tom tuchel oo ciyaartoodii kooxdaba aan si fiican u fahmin in kulamadiisii ugu horreeyay oo u baxo kooxda manchester city oo ah koox markaas aada u awood badan oo ciyaartooy aada u harsi badan haysata sida haalaan oo kale guuldaradii xalay soo gaartay bayer munikh waxaa dusha laga saaray macalin thomas tujel kaas oo sameeyey bedelo qaldan iyo daafac lagu magacaabo obamecano kaas oo ku jaha wareeray ciyaartay itixaad sida uu qabo falanqeeya xasan maxamuud ereg taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee bayer mushan kuwa difoosayaasha mucaarasanaaba citiba oo eeda dusha ka saaran daafaca madowga ee bayer mushan abomecano kaas oo lahaa qaladka goolkii labaad ee bayer mushan dhulka la simay nidjab xoogana ku riday xidigan waxaa ka muuqda fuurteed fara badan iyo qalqal aada weyn marka city si fuday dhibciga ku qaadatay waxaan oran karnaa boqolkiiba sagaashan iyo saddex sagaashan iyo shan inta udhexaysa tartankani way ka gudubtay si dhammaadkiisa waxay u gudubtay afarta inkastoo wax walba imaan karaan markii lasuga tago alianza arena dhanka kale thomas tuqal oo kooxdan mardha hogaankeeda qabta dhowaan galan ku ah waxba sooma kordhin laba sbuc kahor waxaa laga cirabtay koobka boqolka waa mid kamid a koobka ugu weyn laga ciyaar gudaha jarmalka sidaan wada arkayno si fudud oo fadeexad iyo ceeb ku dhehanta ayaa looga adkaaday waxaan u muuqdaa mid sii macsalamayn doona tartanka champion liga dhinaca kale kooxda reer talyaani ee inter milan ayaa labay ibar ku dhaaftay benfica ciyaar ka qabsoontay magaalada lisbon ee dalka portugal inter ayaana sii carboonatay wareega samafinaalka ee tartanka uefa champions leaga marka inter lugta laba sansir ay ku ciyaari doontaa natiijo fiican ayay soo gaartay gurigeeda ayay markaasi ku sugi doontaa lugta labaad walow inter loo badanayo inay kulankan ama lugtan ay soo gudbi karto maadaama garoon awey ah ay ku soo badiyeen xubinta ciyaarahana waa naga inta tan iyo kulan dambe waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo sooqaad wanaagsan